wakiilka dumarka ismaamulka wajeer fatuma cabdi jeexow ayaa culamaauddiin haween iyo dhallinyaro guddoonsiisay agabyo kala duwan fatuma cabdi jeexow wakiilka dumarka ismaamulka wajeer ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in laga warhayo culummada haweenka iyo sidoo kale dhallinyarada Leo nataka kushukuru watu wa Makaror katika Wajia West. Vile munaona nimeleta empowerment ya youth so that we can fight drug abuse and radicalization.
dadkii agabkaasi kala duwan la guddoonsiiyey ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka wajeer waan u mahad celaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiika ilaaha ku barakeeya Ee, intaan iyo in ka badanna waan kaan sugayni insha allahu tacaala waxaana qaybaa inaas noogu maqan tahay Ee, waxaa kaloon ku darayaan walaalyaal maaragtay ee walaasheen horta aan u ducoyna in ilaahi subxaana wa tacaala as noo barakeeya maadaama maanta waxyaalaha maanta ay noo keentay eedda eed ay u billaaran yihiin laga yaabo dhaqaalo fara badan inay ku bixiseen ayna ku bixinsaanna ogsoonnahay Ee, waan u mahad celaynaa kun iyo kun weer in badan ayaan u mahad celaynaa ilaaha khayraa siiya ilaahayna ha u barakeeya waxyaalahan baashaan maanta waxaa waaye waxyaalaha maaragtay eedda eed loogu dhib qaba ayaa ka mid tahay maxaa yeelay dadka culummada khaas ahaan annaga waxyaalaha naga haysta waxaa ka mid ah in maaragtay markii meelahan oo boojigan xaggiis koley dad badan ayoo qaana meeshan way joogaan markii hantaxaamaha iyo waxyaalahaas la aadaya in badan meelaha qaarkood waqtigii qoraxda ay soo kululaatay waa laga fiigaa wamaca dalika haddii maaragtay bahashaan iyo wax lamid aan haysan laheen ee waxaa laga yaabaa in maaragtay ilaa waqtigii toddoba saac xataa maaragtay laga yaaba inba ayadaba lagu dhex dukudo marka Thank you Mheshimiwa Fatima Abdi Jehow. Maanta way ku mahadsantahay awoowmi reeb Fatuma Abdi Jehow. Dhalinyartan oy mashquulisay oy dhaqaale gelisay oy tent kursiya walax waa bonay inay dhalinyarta la caawiye way mahadsantahay waa mahadsantahay karibu maanta horta waxaanu hadli lahayaa farxad adduun waayo dhallinyaradeenni oo maanta maasha allah ay u keentay gabadhan heemada midda nooga muhiimsan oo maanta in wax la siiyo aanu haboonayaan horta waa dhalinyaro dhalinyarada faadimo jeexow horta waad ku mahadsan tahay dhalinyaradana maalgeli waxaad hadda u keentay wax kale ugu sii dar annaga waayo haddiin maamoodhinaanay dhalinyarada waad aragtay daroogoday iska cunaan wax walba iska cunaan maadaama aad hadda heemada u keentay shaqay ku galayeen hanti ay ka helayaan fikiraadooda waxaa dhici karta inay wax ka weyn sii qabsadaan aa dhici karta waad ku mahadsantahay mideeda labaad culummo wax taxgelina ma arkin maadaama haddana culummadeenna aada u keentay heemad maasha allah waad ku mahadsan tahay maanta muxaadara haddii meel laga dhigaa oo hadda kursiyaashan iyo heemadahan inta la geeyay boqol ruux ay iskugu yimaadaan ajirkoodaad leedahay waad ku mahadsan tahay gabdhahaan ha loo dadaala gabdhahaan ha loo dadaala maxaa yeelay qofka haweenka ah ninaad cid ugu tegi ilmihiaad ugu tegi waxaad leedahay bal ilmahan sii haay waxaan aadaa safar yar ah wax doonto qumba hataa dhex geli hataa subag doonto mari hooyadoodba hadday maqan tahay wax unbaa ka muuqda un hooyadood laakiin guriga hadday joogto hataa iidoonba iidoonba xaggooda fiirin waa iska fiican yihiin gabdhahan ha loo dadaala si kastaba ha noqotee wakiilka dumarka ismaamulka wajeer ayaanan ahayn markii ugu horraysay oo ay mashruuc agab lagu qaybinayo ka fulisay ismaamulka wajeer iyadoo sannadkan gudihiisa dhowr jeer mashaariic horumarineed ka fulisay ismaamulka wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer